Friday Review 28 March 2018 dhegaystayaasha qiimaha lahow kusoo dhawaada friday review soo baxana maalin kastoo jimcaha haase yeeshee aan ugu talagalnay maqal ahaan inaan hawada idiin soo marino toddobaadkiiba maray kusoo dhawaada waxay dugsigan slawan eaton ahayd xilli aada u mashquulsan waxaan haysanay multicultural evening waxaa kaloo jiray arday ka qeyb galay bandhigaasina ay sameeyeen shaqo aada u fiican inta fasaxa lagu jiray easterka waxaan sameyn doonaa school activities oo loo sameyn doono ardayda yar eleven twelve iyo thirteen si looga caawino u diyaargaroobidda exaamska sidaas daraad sidaas daraadeed waxaan rajeynayaa in waalidiinta ardaydaasi ay hubiyaan in ilmahooda ay si wanaagsan u shaqeeyaan inta fasaxa lagu jiro fasaxa easterka waxaan kordhin doonaa isu wargelinta elektroonikada fasaxa kadib waxaan isu wargelinaynaa elektroonikada ee la xiriirida waalidiinta iyo inaan yareyno warqadaha badan ee aanu u dirno guriga sidaa daraadeed fadlan fiiriya iimeyladiina fasax wanaagsan isla qaata adiga iyo caruurtaada easter holiday study rooms open monday 9th of april to friday 13th of april waxaan study roomka ugu qaban doonaa ardayda yar 11 12 13 casharo inta inta aada dooneysa inay dugsiga yimaadaan muddada fasaxa easterka si ay uga shaqeeyaan exaamiskooda iyo gudbinta waqtiyada ama kamadambeysta ah qolalka waxay furan yihiin isniinta sagaalka jimcaha saddex iyo tobanka saacadaha sagaalka iyo barhka subaxnimo ilaa labada iyo barhka duhornimo ardayda waxaa la joogi doonaa supervisor kormeeraya waxayna ardayda laga waxaana ardayda laga doonayaa inay iska diiwaangeliyaan receptionka sidii caadiga ahayd waxaana si xoog leh ugu dhiirigelinaynaa inay ardayda in arday badan ka faa-iideystaan adeegan si ay ugu sii wadaan shaqadooda qolalka soo socda waxay u furnaan doonaan sida soo socota room i s s one waxay u furan yihiin ardayda yar elevenka room i s f eight waxay u furan yihiin ardayda yar twelve iyo thirteen fadlan si toos ah u aad jaranjarada receptionka albaabka waa uu furinaan doonaa si aad uga gashaan qolalka taasoo loola jeedo in aadan ku dhex wareegeysanin dugsiga haddii ardayga uu ku kaco qalad xun xumo ama uu ku guuldareysto inuu raaco tilmaamaha waxaa loo diri doonaa guriga ardayda ayaga ayaa ka mas-uulah inay keensadaan qadadooda waxaase xusuusinayaa in dugsigani looga baahan yahay cunto aan cunto caafimaad leh sports relief raffle mahadsanadiin dhammaan inta suurtagelisay sports relief rafflekan iyo iibka keega oo ahayd mid lagu guuleystay waxaana dugsiga gaar ahaan young chamberka ururiyeen lacag gaaraysa boqol iyo lix iyo toban pound iyo afartan iyo sideed pence waxaan u hambalyeynayaa guuleystaha bakhtiyaanasiibkan oo ahaa moxamed oo ka tirsan seven mov oo helay hadiyad musawir sports ah revise a level religious studies candle conference khamiistii laba iyo labaatankii march labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa ardayda yeer thirteen kasoo qeyb galeen revisionka ee levelka ee conference ujeedada conferencekan waxay ahayd in la horumariyo xirfadaha imtixaanka iyo techniiska revisionka loo sameeyo waxaana hogaaminayay dr peter vardi iyo charlotte vardi dr peter vardi oo khibrad fiican u leh dareenka dhalinta dhalinyarada ayaa weydiinayay su-aalo iyaga saameeya si loogu dhiirigeliyo barashada diimaha iyo filosofiga peter sidoo kale wuxuu qoray lix iyo toban buug qaar badan oo loo tarjumay luqado kala duwan iyagoo adeegsanayay waxyaha barashada diimaha iyo indonesia iyo poland alexandra ayaa yiri waxaan runtii ku farxay waayo aragnimada guud ahaan talooyinka ku aadan imtixaanada waxay ahaayeen kuwo aada u faa-iido leh iyo fikradaha aan ka helay ee ku saabsan qorista ayaa isiisay aragti ku saabsan si aan u horumariyo xirfadahayga anagu waxaan si gaara ugu riyaaqay bandhigyadii peter vardi iyo burburkii uu ka koobnaa ka kooban yahay oo uu ku qiimeeyay fikradaha kala duwan iyada oo la adeegsanayo tixraacyo kala duwan iyo sidoo kale tusaalooyinka iyo codsi casri ah waxaan si aada u jeclaan lahaa inaan ka qayb galo shirarka noocan oo kale ah my tutor for english g c s c toddobaadyadii tegay ayaa ardayda ku jira set three iyo set four horeena application lagu siinayo laba boqoloo pound oo ah mid u qalanta munaasabadaha internetka ee ardayda jaamacadda si ay uga caawiyaan diyaarinta ingiriiska g c s c-ga my tutor waa shirkad isku xirta ardayda leh eeda level a-ga ama ee maadooyinka qaarkood oo ay la xiriiraan ardayda hadda wax ka baranaya g c s yadooda bandhiga webkooda wuxuu awood u siinayaa wadahadal foolka fool ah iyo karti qoritaanka jawaabaha shaashadda iyo muujinta waxyaabaha muhiimka ah ee ka shaqeeya waxaan runtii ku faraxsanahay in labaatan ka mid ah codsiyadani ay ku guuleysteen kooxdii koowaad waxay qabatay kulankoodii ugu horeeyay jibcihii lasoo dhaafay waxay si isku mid ah u sheegayaan sida ay u faa-iido u tahay in la helo taageerada wantuwanka ah xataa waxay dareemeen in kadib markii casharka koowaad uu dhab ahaantii ka caawiyey waxay si gaara ugu faraxsanaayeen inay awood u yeesheen inay ka hadlaan waxaa la mid ah sida qof dhowaan galay imtixaanada maadada rading university talaadadii labaatankii march labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa mrs hind and mrs fogarty ay kaxeeyeen u kaxeeyeen rading university laba iyo toban arday ka tirsan yeer nine ee muujiyey niyad waxbarasho aada u fiican marka ay ku jireen casharadooda ingiliishka ardaydu waxay ka qayb galeen lecture iyo activities kale oo la xiriirta fahmidda horumarinta iyo istaraatiijiyada iswargelinta qorshaha iyo fulinta hololaha siyaasadeed mowduucyo ay iyagu iskooda u doorteen safarkan ayaa ardayda kasoo heleen fursad aad ay ku horumarinayaan aqoontooda iyo fahamkooda iyo kalsoonida tekniiska iyo robagandada xirfadaha doodooda iyo la tartanka ardayda dugsiyada kale ee ka socda khibradani waxay ku lug lahayd casharada aan haatan baranayno ee sanadka sagaalaad taasoo ka caawini doonta barashadooda teramkan sidoo kale kana caawini doonta dhismaha xirfadaha ay u baahan yihiin barashada g c s mustaqbalka soo socda waxaan kasoo waxaan kasoo bartay sida loo dabagalo dadka waxyaabaha aada doonaysid haddii aad u baahan tahay inaad bilowdid ololaha ama kambaynka gaar ahaan waxaan ku farxan ku faraxsanahay in uu in sidoo kale aan kusoo wareegno kambaska jaamacadda waxaa sidaas yiri abuu waxaan ku farxay sida qof walba uu usoo jeedinayo fikradiisa mowduuca markaasi laga hadlayay qadadana aad bay u fiicneyd ayuu yiri jamaal oo ka tirsan yeer nine blo yeerten parents evening habeenkii waalidiinta ardayda yeerten ayaa la qaban doonaa khamiista sagaal iyo tobanka abril laga bilaabo afarta p m galabnimo ilaa toddobada fiidnimo warqado ayaa guriga loo diray toddobaadkii lasoo dhaafay marka fadlan hubi in aad warqada jawaabta buuxisaan oo aada dugsigan kusoo celisaan jawaabta adigoo xaqiijinaya imaanshahaaga waa habeen muhiim ah oo aad fursad u heli doontaan inaad kula kulantid form tuuterka wiilkaaga ama gabadhaada iyo sidoo kale macalimiinta maadooyinka si ay si aad u heshaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan horumarkooda g c s gooda fadlan hubi inaad kasoo qeyb gasho mats feast waxaan u hambalyeynayaa sideed arday oo ka tirsan yeerten ee jimcihii lasoo dhaafay aaday langley grammar school inay ka qeyb galaan si ay uga qeyb qaataan munaasabadda mats feastka waxaa ka mid ahaa imraan maxamed imraan saba kavinduni dawaar ansaar iyo haashim waxay muujiyeen wada shaqeyn kooxeed oo heer sare ah waanay ku faraxsanaayeen sidoo kale hambalyo ayaan leeyahay quraad oo ka tirsan yarto alif grey oo u yimid inuu caawino ardaydaasi interhouse bench ball results natiijooyinka benchballka waxay kala ahaayeen yeer seven oo ke galay koowaad wax kaalinta koowaad waxaa galay grey house oo keenay laba iyo toban dhibcood ayaa ku guuleystay kana guuleystay move house kulankii finalka ahaa labaad waxaa galay move house oo keenay laba iyo toban dhibcood oo looga badiyey kulankii finalka greyga isaga hor yimaadeen house grey saddexaad waxaa galay green house oo keenay sagaal dhibcood afaraad waxaa galay blue house oo keenay lix dhibcood waxaa si wada jira u galay kaalinta shanaad red house iyo yellow house oo keenay saddex dhibcood yeer nine kaalinta koowaad waxaa galay blue house oo keenay saddex iyo toban dhibcood kaalinta labaad waxaa galay move house oo keenay toban dhibcood saddexaad waxaa galay red house oo keenay sideed dhibcood afaraad waxaa galay yellow house oo keenay toddoba dhibcood shanaad waxaa galay green house oo keenay saddex dhibcood lixaad waxaa galay grey house oo keenay hal dhibic carve library visit labaatankii march ayaa ardayda sagaal ardayda ka tirsan yeer ten waxaa la geeyey librariga islaaw ee loo yaqaano the carve si ay uga qeyb galaan aqoon isweydaarsi bandhigeed lagu soo bandhigayay gabayada tababarka waxaa hogaaminayay thomas gitogik awu oo ah gabayaa iyo darsi gumbus carty oo gabayaa ah iyadana kasoo jeeda islaaw aqoonisi wadaarsigu wuxuu u kala qeybsanaa sida loo sameeyo gabayga iyo sidii ay gabaygii ay qoreen subaxaasi ay uga sameyn lahaayeen qeyb qeyb hase yeeshee ardaydeena waxay muujiyeen adkeysi iyagoo dhammaantood ku jilayay kaamirada horteeda sucaad ayaa kooxda usoo bandhigtay gabay iyada u gaar ah oo ay kasoo ay soo aliftay ku saabsan hooyada wanaagsan oo ay ku magacowday who is my superhero thomas iyo darse labaduba waxay u rayaaqeen dabeecadda awoodda dadaalka iyo niyadda ardaydeena oo ahaa danjirayaasha dugsiga oo heer sare ah i s s b joy at eaton college talaadadii sagaaliyo tobankii march ayaa saddex iyo toban ardayda yeer seven eight iyo nine waxay fursad u heleen inay ka qeyb qaataan aqoon isweydaarsi heesjiibinta ah i s s b ee lagu qabtay eaton college hall munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay arday ka kala socotay langley academy eaton college st josephs iyo beachwood waxaa hogaaminayay tory london dhammaan ardayda waxaa ka qeyb waxay waxaa ka qeyb gashay si wanaagsan bay uga qeyb galeen ayna u sameeyeen yeer seven netball tournament talaadadii labi laba toddoba iyo labaatankii march kooxda yeer seven ee netballka oo matalayay dugsigeena ayaa ku ciyaaray garoonka langley grammar school waxay u ciyaarayeen si wanaagsan waa inay aada iyo aada ugu faanaan horumarka ay sameeyeen heerka netboolka ayaa ahaa mid aada u sareeya gabdhuhuna waxay muujiyeen aada adkeysi adagna si adagna ay loosoo tababaray waxaan leeyahay dhammaantooda hambalyo yeer seven boys house football result natiijooyinkii ciyaarihii wiilasha yeer seven house ayaa waxaa kamid ahaa koowaad waxaa galay grey house oo keenay koob iyo toban points labaad waxaa galay yellow house oo keenay toban dhibcood saddexaad waxaa galay red house oo keenay sagaal dhibcood afaraad waxaa galay move house oo keenay shan dhibcood lixaad shanaad waxaa galay green house oo keenay shan dhibcood lixaad waxaa galay blue house oo keenay hal dhibic charlie and chocolate factory set design daaramkan ardayda yar seven ayaa jilayay riwaayad charlie and the chocolate factory oo ahaa naqshadeynta shukulaatada waxaa la siiyey mashruuc sida loo sameeyo naqshadeynta naqshadeyn kaamila oo loogu talagalay riwaayadan shaqada ay sameeyeen waxay ahayd mid cajiib leh oo ay tahay inay aada iyo aada ugu faanaan naftooda waa in waa lala yaabay aragtideeda hal abuurnimadooda ardaydeena lixda arday ee ugu sarreysay waa victoria oo ka tirsan seven mos unice oo ka tirsan seven red hudayfa oo ka tirsan seven move basil oo ka tirsan seven blue iyo mia oo ka tirsan seven green multicultural evening la 2018 waad ku mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha iyo ardayda ku lugta lahaa in bandhiga habdhaqabeedka kala duwan ee labada kun iyo sideed iyo tobanka ay ka dhigeen mid lagu guuleystay habeenkaasi wuxuu ahaa mid uu ka buuxay farxad aada u weyn iyadoo in ka badan shan iyo toban dal ay matalayeen jeelida dhacdadaasi waxaan ku faanaynaa inaan dugsigeena ay jiraan bulsho kala duwan aanu u dabaaldegayno farxad weynna ina siinaysa waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo asxaabta iyo qoysaska ardaydii nagu soo biiriyey habeenkaasi oo dhan si ay u taageeraan una dhiirigeliyaan ardayda kale year twelve s s e workshop s s e waa mid ka mid ah adeeg bixiyaasha tamarta enerjiga loo yaqaano ee ugu weyn waddankan ingiriiska ardayda waxay ka qayb qaateen seminaaro halkaasi ay ka heleen faham kororsi ku saabsan qeybta tamarta iyo barashada fursadaha shaqo ee shirkadan s s e waxaa kale oo ay ka qayb qaateen waxqabadyo lagu kordhinayo shaqaaleynta iyo xirfadaha interviewga senores talaadada labaatankii march guddiga senores waxay martigeliyeen arday hore ardaydii hore arday hore uga tirsanaa dugsigan ahna mixed martial arts champion nabiil loo yaqaano nabiil ford oo kala ah oo kala hadlay ardayda waayo aragnimadiisa muddadii uu dhiganayay dugsigan islaaban eaton iyo macalimiinta dugsigan oo ku dhiirigeliyey inuu aada u shaqeeyo wuxuu dareemay inay muhiim tahay xaqiijinta quwadda isku kalsoonaanta iyo muhiimadda ay leedahay adeeg ad adeega si aad uga gudubtid dhibaatooy dhibaato kastoo kaa hortimaada si kastoo ay arrimaha u adkaato adiga waa inaad si aada u shaqaysid waxaa kaloo uu ardayga xusuusiyey inay yihiin inay tahay muhiim in la haysto qorshe uu jiro waxa uu aaminsan yahay in qorshe kasta lagu guuleysan karo iyadoo sanadkii sanadka koob iyo tobanaad marka la gaaro loo baahan yahay inuu haysto arday walba qorshe mustaqbaleed nabiil wuxuu haatan ka shaqeeyaa shaqo full time plumper ah business interview day jimcihii lix iyo tobankii march labada kun iyo sideed iyo tobanka ardayda yeer eleven ayaa ka qayb galay business interview day iyadoo lala kaashanayay hay-adda learning to work dugsiga wuxuu u diyaariyey shirkad shirkado badan qaar ka mid ah ay yihiin kuwa caalami ah sida fujitsu inay timaado oo ay siiso ardayda fursad gaara si ay u tijaabiyaan sidhaba xirfadahooda waraysiga waxaanu rumaysannahay inay tahay inay taasi noqonayso ardayda u noqonayso ardayda waayo aragnimo qiimo leh oo u suurtagelinayso inay fahmaan habka waraysiga waxaa shaqo bixiyaasha ay raadinayaan shaqaalaha guud ahaana waxay xooga saarayaan ardayda inay ka fakeraan mustaqbalkooda kadib marka ay dhammaystaan waxbarashada full time educationka oo ay ka la tartami doonaan suuqa shaqaaleynta ama shaqo helidda dadka interviewga qaadayay ayaa aada u qanacsanaa ardaydeena iyo heerka kalsoonidooda ay soo bandhigeen iyagoo ka jawaabayay su-aalaha holiday bicability course shirkadda cycle experience oo ka wakiila islam water council ayaa sameyn doonta course baaskiil wadidda inkastoo aanu ilmahaagu dugsigan usoo bandhignay tababar baaskiileed sanadkan gudihiisa sidaas waxaa waxaa koorasyadan loo loo fidinayaa ardayda aan markii hore kasoo qeybgalin ama ardayda u baahan wax yaroo practice ah si uu u gaaro levelkii loogu talagalay koorskan waxaa loo lagu qabanayaa salt hill park waxaana usoo bandhigaynaa baaskil wadida level one iyo level two oo la isku daray looguna talagalay caruurta dhigata fasalka shanaad iyo wixii ka sareeya baaskil barashada level three waxaa loogu talagalay caruurta fasalka toddobaad iyo wixii ka sareeya baaskil la ijaarto oo lacag la-aan ah ayaa jira waxaan kaloo sameyn doonaa koorsyo dadka waaweyn loogu talagalay ee levelada oo dhan kana kooban barashada baaskiilka xirfadaha dayactirka ay dhici karto inay waalidiinta xiiseynayaan faahfaahin dheeraada haddii aada u baahan tahay ama aada booking garaysanaysid fadlan booqo website-ka w w dot cycle experience dot com ama la xiriir nambarka eber saddex saddex eber eber laba afar hal toddoba sideed saddex ama u dir email info at cycleexperience.com halku dhageenu waa shaqo adag nooqoqo fiican marmarsiyo la-aan haddaba dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee friday review intaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo xiise leh halkani waa slaawan internet studio